mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland uu hogaaminayo xildhibaan xasan cabdi xasan yare ayaa si rasmi ah xariga uga jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyey deegaanka diif ee hoostaga degmada doobley ee gobolka jubbada hoose kuwaasi oo qayb ka ah dadaalada lagu horumarinayo nolosha bulshada deegaanka xildhibaanadan ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa degmada doobley waxayna xariga ka jareen xarumo caafimaad iyo ceelbiyoodyo iyaga oo uu garwadeen ka ahaa xildhibaanka sidoo kale waxaa la kormeeray iskuullo waaweyn oo laga dhisayo deegaanka kuwaas oo maraya heer gabagaba ah xildhibaan xasan yare oo ka tirsan xildhibaanada maamul goboleedka jubbaland laga soo doorto ee ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ka hadlay ceelbiyood laga hirgeliyey deegaanka diif ee hoostaga degmada doobley ee gobolka jubbada hoose iyo duruufaha ka jira deegaankan oo dadku ay u qabaan dhinaca biyaha waxaan soo gaarnay saaka annagoo ka xarig dareynaa ceelbiyood oo sannado badan aan ku howlaneen deegaankan waa deegaan biyihiisa ay dhanaan yihiin dhowr ceeloo laga qodayna ay dhanaan noqdeen laakiinse ilaahay wuxuu nagu guulayey dadaal dheer kadib iyo injineero badan oo isdaba maray oo sarfey ku samaynayey meel biyo macaan laga heli karo in biyihii macaanaa la helay biyo la cabbi karo oo macaan oo xoolaha iyo dadkaba ay cabbi karaan in laga helay meel diif u jirta siddeed kilomitr waxaan rajaynaynaa in biyaha xadilah karaan noo ka howlannahay siddeedda kilomitr dadka degan deegaanka ama magaalada in loo jiido biyaha oo loogu geeyo meeshooda siddeed kilomitr u jirtaa magaalada way ka yara fog tahay waxaana sababaya eriyadoo dhan baa biyaheed waxay yihiin biyo dhanaan ah marka u horreysa naxariista ilaahay lagama quusto waana la dadaalaa ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ayaa suurto geliyey in biyo macaan la helo in la helo ilaahay baa xaggiisa ka imaatay iyo dadaal badan oo la bixiyey waxaan u mahad celinayaa wasaaradda biyaha ee jubbaland iyo hay-adda unisef iyo cid walba iyo wasaaradaha kale cid walba ka qayb qaadatayna waan u mahad celinayaa maanta waxaan joognaa alxamdulilah in xoolihii dadkiiba iyadoo deerta ay yara daacsan tahay kulal uu jiro in maanta xoolihii cabayaan ariga arkayseen haddana geela safka kusoo jiro looda safka kusoo jirto dadkay u imaanayaan ay dhaansanayaan oo booydo laga dhaansanayo waxaan rabaa inaan halkan ka sheego ceelkan waxaa iska le dadka reediif cid gaar ah ma laha shaksi gaar ah ma laha waa hanti ay leedahay qabiil ma laha waa hanti ay leedahay dowladda iyo maamulka jubbaland dadka shacabka ahee deegaanka diif ku nool iyo dadka kale ee u soo arooraba ee soomaaliyeedba ay ay ka cabbi karaan deegaankan oo ah deegaan ballaaran oo ay ku nool yihiin bulsho badan ayaa waxaa ka jira baahiyo dhinaca biyaha ah taasi oo ay u qabeen dadka iyo duunyada ku nool deegaanka